halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana samaha masiixoon sabilahaynaga
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caawi mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska
waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwa axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa mawduucyadii kala duwanaa ee aynu kaga hadlaynay cutubka kow iyo tobanaad waxaanan idiin sii wadi doonnaa mawduucyadii ku saabsanaa rumaysadka wadaaddada kale oo ilaah dartii u silcaya waxaana qoruhu uu leeyahay waana la dhagxiyey miinshaarna waa lagu kala jeexay waana la jarribay seefna waa lagu gowracay wayna warwareegeen iyagoo qaba harge idaad iyo harge riyood markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal aayaddii siddeed iyo soddonaad markaasoo qoraha warqadda cibraaniyada uu lahaa dunida ma ay istaahilin iyagii wayna warwareegi jireen lamadegaanka iyo buuraha iyo bohollaha iyo godadka dhulka haddaba waxaa jira rag fara badan oo ilaah u adeega oo haddana silac iyo rafaad ku gala rumaysadkooda dartii hase yeeshee haddii qaarkiin ilaah si mucjiso ah uu ku bogsiiyo waa inaydan faankiinna badinin waayo waxaa jira kumannaan masiixiyiin ah oo dhibaataysan oo weliba ilaah aanu bogsiinin oo rumaysadkooda aawgii u doortay inay ilaah ugu silcaan cudurka haya iyo rafaadkooda ma ahan in adigu aad ka wanaagsan tahay laakiin ninba intuu kan kale ka mu'minsan yahay ayuu ka silic badan yahay haddaba haddii aad ilaah u mahadnaqaysaan way wanaagsan tahay laakiin ma ahan inaad ku faantaan oo aad tidhaahdaan rumaysadka yaga aawadiis ayaannu caafimaad iyo xoolo ku helnay runtu waxay tahay in kuwa silcaya qudhooduba ay masiixiyiin yihiin mana ahan inaad ka wanaagsan tahay ama adiga lagaa jecel yahay kuwaasu waxay qarash u bixinayaan rumaysadka masiixa oo waxaa suuragal ah inay kuwaasu dadka badankii ka rumaysad badan yihiin oo welibana ay yihiin kuwa ilaah jecel yahay qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu ka hadlayaa horma dad ah oo ku noolaa rumaysadkooda wuxuuna ugu yeerayaa iyaga oo uu leeyahay kuwa kale kuwaasu waxay u dhimanayaan oy u silcayaan rumaysadkooda kuwaasu ma ahan kuwa ku adkaaday rumaysadka laakiin rumaysadka aawadiis ayay u dhimanayaan oo waxay ka hor muuqdeen sayidka oo kol dambana ma dhiman doonaan marka cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeed iyo soddonaad waa mid qaas ahaan aniga xusuus igu reebaysa oo i garansiinaysa inay jiraan kuwo badan oo maanta u dhibtoonaya rumaysadkooda aawgii haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka kow iyo tobanaad oo gabagaba maraya ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa aayadda sagaal iyo soddonaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan kuwaas oo dhan iyagoo loo markhaati furay rumaysadkooda daraaddiis ayaanay helin wixii loo ballanqaaday haddaba waa maxay ballanka ayaan weli helin ilaah ballamo badan ayuu siiyey masiixiyiinta oo kuwo badanna way helaan ballankii loo qaaday balse ballanka ayaan weli helin waa kan iyaga dhimashada laga sara kicin doono iyo in boqortooyo adduun ay helayaan ballankaas isaga ah weli lama kaamilin waayo ilaah weli dadka magiciisa ayuu ugu yeerayaa oo qoruhuna wuxuu leeyahay kuwaas oo dhan iyagoo loo markhaati furay rumaysadkooda daraaddiis ayaanay helin wixii loo ballanqaaday haddaba sababta sidaas loo yeelay ayaa halkan laynoogu sheegayaa oo waxaa qoruhu uu leeyahay sida ku qoran aayadda afartanaad ee isla cutubkan waayo ilaah wuxuu hore u arkay wax ka wanaagsan oo inagu saabsan inaan la'aanteen iyaga kaamil laga dhigin waxaa qorriinku uu leeyahay waxaa ilaah horey u arkay miyaanay taasu wax wanaagsan ahayn waana inaan innaga la'aantan iyaga kaamil laga dhigin haddaba ilaah si samir leh ayuu dadka dunida magaciisa ugu yeerayaa maanta waana kiniisadda oo ilaa kiniisaddu howsheeda dhammaysato dadku wuu u soo yeerayaa waxaannu ku soo aragnay cutubkan afartanaad shuqulka rumaysadka marka waxaan quudarraynayaa inaan lay fahmi waayin mana doonayo inaan maqlo markhaati furka qof dhowaan rumaystay inkastoo aan ku faraxsanahay badbaadadiisa qofka dhowaan rumaystay waxyaabo badan ayaa gudcur uga jira oo ay tahay inuu marka hore khibrad u yeesho waxaase jira culimmada qaar oo ay la tahay in rumaysadku yahay wax walxanaya oo aan lahayn sal laakiin rumaysadku sidaan ku soo aragnay cutubka kow iyo tobanaad wuxuu leeyahay aasaas adag oo waxaynu aragnay hormadad ah oo rumaysad lahaa oo ilaah u markhaati furay iyagana loo markhaati furay wuxuuna qoruhu leeyahay kuwaas oo dhammu iyagoo loo markhaati furay rumaysadkooda daraaddiis ayaanay helin wixii loo ballanqaaday haddaba kol dambe cudurdaar u raadin maayo in kitaabka quduuska ahi uu yahay hadalladii ilaah waayo taasi way ku caddahay qorniinka oo kan indhihiisa ruux ahaaneed la furo ayaa garan doona waxaan kaloo rumaysanahay in ruuxa quduuska ah ee ilaah uu qofka maqla hadalladii ilaah ka dhex shaqayn doono waxaan dadka ku wacdinayaa hadalladii ilaah oo inta kalena ilaah baa ii qabanaya sababtaasi aawadeed waxaan helaa waraaqo fara badan oo ay dad kala duwani soo qoraan dad badan oo waxaan garanayaa aan rumaysnayn markii waxyaabo cusub la soo saaro waxayna leeyihiin inkastoo ay arkaan haddana indhahayaga ma aamini karno waa wax la yaab leh in dadka qaarkii ay doonayaan inay helaan xaqaa'iq tiro badan oo ku saabsan waxyaalaha ku qoran kitaabka sooyaalka ah ee ilaah haddii saaxiib aad tahay nin daacad ah oo ka qoomamaysan dembigiisa ama dembiyadiisa oo welibana doonaya inuu masiixa dembiyadiisa ku wareejiyo saddex sannadood ayaad u baahanaysaa in kitaabka lagaala hadlo qoraha warqadda cibraaniyada oo sharaxaad dheeraad ah ka bixinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda koowaad ee cutubka kow iyo tobanaad rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la rajeeyo iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin markii masiixa aad rumaysan tahay uma baahnid inaad walwasho waayo waxaad haysataa rumaysad shaqaynaya waxaannu dhegaystayaal intaasi ku soo ekaynaynaa cutubkii kow iyo tobanaad iyo faalladiisii oo aannu si wacan idinka faalloonnay waxaanan iminka idin bilaabaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee kitaabka cibraaniyada waxaannu weli ku jirnaa qaybtii ficilka ahayd ee warqadda cibraaniyada waxaanan cutubkan ku arki doonnaa in masiixu waxtar iyo shuqul wanaagsanba aynu ku haysanno cutubkii kow iyo tobanaad waxaannu idinkala hadalnay wax ku saabsan rumaysadka cutubka laba-iyo tobanaadna waa kan rajada cutubka saddex iyo tobanaadna waa kan looga hadlayo jacaylka ilaah iyo sida la doonayo inaan dadka ugu gudbinno balse iminka waxaannu ugu hormarinaynaa mawduuca ku saabsan quruunta masiixa waxaannu cutubkan ku bilaabaynaa xigashada aayadaha kow ilaa labo ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed innagoo haysanna markhaatiyaal badan oo sida daruur u weyn oo inagu wareegsan aynu iska dhigno culays kasta iyo dembiga dhibyaraanta inoogu dhegaya oo aynu adkaysasho ku korno tartanka ina hor yaal innagoo fiirinayna ciise oo ah bilaabaha iyo dhammeeyaha rumaysadkeenna kii farxaddii hortiil daraaddeed u adkaystay isku-tallaabta isagoo fududaysanaya ceebta oo fadhiistay midigta carshiga ilaah waxaa qaybta hore ee warqadda looga hadlayaa khatarta ay leedahay in dadku ay hadalka maqlaan laakiin aanay waxba ka samaynin wixii ay maqleen iyo badbaadada ilaah qaybta dambena wuxuu qoruhu la hadlayaa rumaystayaasha oo wuxuu ku guubaabinayaa inay ka shaqaysiiyaan rumaysadkooda oo ayaan iska fadhiyin kadib markii ay masiixa aqbalaan waa in laga yool gaaro rumaysadka masiixa wuxuuna cutubkan ugu sheegayaa qoraha rumaystayaasha inay tartanka hor yaalla ka qayb qaataan wuxuuna ku leeyahay waa inaynu baratanka ka qayb qaadanno oo aynan iska fadhiisanin waxaan markaasi idinku leeyahay khatarta masiixiyiinta maanta haysata waxa weeye inayan ka shaqaysiinin rumaysadkooda oo ninna ficil kuma daro rumaysadkiisa haddii qof uu ku lumo dhulka waqooyi ee barafka badan ee qaaradda ameerika ayaa waxa uu halis ugu jiraa dhegaystayaal inuu barafoobo waxaana qofka uu iska ilaalinayaa inuu gam'o oo haddii qofku uu seexdo dhiiggiisa ayaa baraf noqonaya markaa qofku wuxuu ku qasban yahay inuu had iyo goorba socdo oo uu jidhkiisa ka shaqaysiiyo waayo haddii uu seexdo naf la soo toosi maayo sababtaasi aawadeed haddii qof uu rumaysto oo aan wax shuqul ah lagu arag oo aan innaba noloshiisii hore beddelin dabeeta rumaysadkiisii wuu ku dhex dhimanayaa rumaysadku wuxuu ku shaqeeyaa ficil iyo waxqabad waana arrinka qidcadii kore lagu adkaynayo haddii rumaysadkaagu buuxo waa inuu sii buux dhaafo ma ahan inaad xagga rumaysadka aad barka ahaato laakiin waa in koobkaagu buux dhaafo si kale oo uu ku buuxdhaafayana ma lahan haddaannu rumaysadkaagu shuqul wanaagsan lahayn ha yeeshe badbaadada waxaa lagu helaa rumaysad aan waxba lagu darin rumaysadkuse wuxuu ku shaqeeyaa ficil kumase shaqeeyo xagla laaban waa in noloshaada laga arkaa firfircoonaan dheeraad ah iyo dhiifoonaan oo waa in kuwa ku hareer jooga ay kaa dareemaan in isbeddel xagga nolosha ah uu kugu yimid qoraha wuxuu leeyahay waxaan leennahay markhaatiyaal badan oo sida daruur u weyn oo inagu wareegsan kuwo badan oo masiixiyiin ah ayay la tahay mu'miniintii lagu sheegay cutubka kow iyo tobanaad oo rumaysadka weyn muujiyey inay xagga samada fadhiyaan oo ay ina eegayaan sida aynu rumaysadkayaga ugu soconayno markii aynu dunidan joogno ha yeeshee waxaynu iska indhatiraynaa kuwa kale oo rumaysadka lahaa ee aynaan garanaynin ee loo silciyey rumaysadkooda awgood ha ku jireen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusubba amase kuwii rumaysadkooda dartii loo laayay sida ku qoran taariikhda kiniisadda waxaa kaloo jira kuwo kale oo qoruhu aannu soo xiganin kuwaas xitaa waxay inagu dhiiragelinayaan markaynu milicsanno inaan rumaysadka ku sii soconno oon ku noolaanno waxaa markaasi lala simayaa nolosha masiixinimada sida ciyaaraha olombikada masiixu waa dariiqii ilaah lagu gaaro oo inta noloshan aynu ku jirno waa inaynu sida askari oo kale rumaysadkeenna ugu istaagno waa inaan sida ciyaartooyda orodada dhaadheer oo kale lahaanno adkaysi aynu kaga midho dhalinno rumaysadkayaga waxaanan innaga oo dhan indhahayaga ku haynaa wakhtiga aynu xagga rabbiga u kici doonno oo samada aynu la geli doonno masiixiisa sare kacay waxaana hayaan ama geedi loo yahay inta aynu nool nahay yeruusaalemta cusub waxaana qoruhu uu leeyahay haddaan milicisano qidcadii kore sidaas daraaddeed innagoo haysanna markhaatiyaal badan oo sida duruur u weyn oo inagu wareegsan aynu iska dhigno culays kasta iyo dembiga dhibyaraanta inoogu dhegaya oo aynu adkaysasho ku orodno tartanka ina hor yaal marka la leeyahay aynu iska dhigno ama aynu adkaysasho ku orodno ayaa laynagu boorinayaa inaan qabatinno nolosha masiixinimada waa inaynu orodno tartanka nolosha masiixinimada loo galayo waxaana laynagu boorinayaa inaan si samir iyo dulqaad leh aynu ku orodno tartanka ama loolanka loo galayo nolosha masiixinimada oo waana inaan iska dhigno culayska dembiga dhibyaraanta inagu soo gelaya ilaah baa dembiyada inaga badbaadiyey markaa looma baahna inaan nolol dembi leh ku sii soconno wuxuuna ina keenay meelaha jannada iyo dhul quduus ah wuxuuna doonayaa inaynu xeerka sare ee layna geeyey aan ugu noolaanno sida ay tahay wuxuu ina siiyey ruuxiisa quduuska ah oo ina awood siinaya inaan ku noolaanno nolol xeerkeedu uu sarreeyo inkastoo aan laga fursanaynin in laga gaabiyo heerka sare ee ilaah uu inaga doonayo inaan ku noolaanno haddana waxaa laynaga doonayaa inaynaan ka daalin inaan ku soconno nolosha masiixinimada ilaa ugu dambaysta aynu gaarno heerkii ilaah uu inaga doonayo ugu dambaysta ilaah wuxuu dadka siinayaa xoog ay ku awoodaan inay kaga yool gaaraan noloshooda masiixinimo nolosha masiixinimadu waa tartan ay noqon karto inaad ku guulaysato iyo inaad ku guuldarraysato waana tartan qof waliba uu ku guulaysan karo rasuul bawlos oo la hadlaya masiixiyiintii reer korintos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka sagaalaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan sida tan miyaanad ogeyn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan laakiin mid unba dheefta hela sidaas u orda inaad heshaan kii cayaarta aad ugu dadaala wax walba ayuu isku dhowraa kaasu haddaba waxay sidaasi u yeelaan kuwaasu haddaba waxay sidaasi u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanayn haddaba anigu uma ordo qasdila'aan uma feertamo sida mid dabeesha ku dhufanaya haddaba hadalladaasi ayaa ina dhiirigelinaya qorninka ayaannu kala soo baxaynaa wax ina dhiirigelinaya oo nebi ibraahim ayaa wuxuu leeyahay rumaysadkiinna ku socda oo hadaminina ruuxa nebi muuse ayaa isna ilaah u markhaati furaya oo wuxuu leeyahay kuwiinna mu'miniinta ilaah ahow ku socda rumaysad oo rumaysadku ha idin dhaqaajiyo waxaana ina hor yaalla kuweenna masiixiyiinta ah laba shuruud waana inaan culays kasta ee ina saaran iska dhigno iyo inaan dembiga dhibyaraanta inoogu dhegayana iska fogayno muxuu haddaba qoruhu uga gol leeyahay marka uu leeyahay aynu iska dhigno culays kasta waxaan garanaynaa in culayska aan loo baahnayn markii aynu loolanku jirno waxaa jira haddaba waxyaabo badan oo aan dembi ahayn haddana qofka masiixiga ah culays weyn saaraya haddii waxyaalahaasi uu sii xambaarsanaado waxay u keenayaan inaannu tartanka ku guulaysan marka haddaan idiin fasiro qof baa waxaa laga yaabaa inuu aad u jecel yahay ciyaaraha miyuusikada marka wuxuu isweydiinayaa miyaa jacaylka miyuusikada iyo qoobka ciyaarka ay dembi tahay haddaba haddii aad doonayso inaad ku guulaysato tartanka ku hor yaal waxaa lagaa doonayaa in waxyaalaha hiwaayadaha ah ee qofku u qabatimo uu isaga tago uu ka doorto inuu wakhtigiisa u huro waxyaabo faa'iido u leh masiixa iyo howsha wacdiska waxaa laga yaabaa haddaba in dadka qaarkii ay la noqoto inay hagaagsan tahay daawashada ciyaaraha ma xuma haddaba in qofku u daawado ciyaaraha waxaase la doonayaa inuu garto inuu tartan ku jiro isaga qudhiisa marka wakhtiga ayaa la doonayaa inaad ku xisaabtanto oo ma ahan in wakhtiga aad ku lumiso wax aan waxtar kuu lahayn oo aan ammaanaynin masiixii sare kacay waxaa markaasi la doonayaa wax waliba ee aad wakhti u hurayso inaad miisaanto oo aad tidhaahdo miyaa waxa kani dhib ii soo jiidaya miyayse culays igu yihiin waxaa haddaba jira masiixiyiin fara badan maanta oo sida culays marka ha igula doodin in qoobka ciyaarku uu wanaagsan yahay iyo in kale waayo waxaan adkaynayaa oo keliya in arrinkaa aad wakhtiga ku luminayso inuu culays kuugu yahay marka aad nolosha masiixa ku jirto iyo in kale haddaba marka uu leeyahay dembiga dhibyaraanta inoogu dhegaya maxaa loola jeedaa marka ay sidaasi tahay dembiga ugu weyn ee aynu cutubkii hore ku soo barannay wuxuu ahaa dembiga rumaysa darrida haddaba dembiga dhibyaraanta inoogu dhegaya waa kan rumaysa darrida inoogu yimaada waa dembi aan loo baahnayn inuu soo galo noloshayada masiixinimo haddii kale wuxuu dilayaa rumaysadkayaga oo haddii aan runta idiin sheego waa rumaysadarrida waxa gadaal inoo haya oo ina culaysinaya haddaan haddaba intaasi ku soo ekayno maaddadii hore ee tartanka qofka masiixiga ah ayaannu iminka eegaynaa maaddada kale oo ah in rumaystayaasha ay ku jiraan tartan iyo loolan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal warqaddan cibraaniyada ayaannu iminka eegaynaa aayadda saddexaad ee cutubka laba-iyo tobanaad waa baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geesta ahaa ee dembiilayaasha inaydnaan daalin oo aanay nafihiinnu itaalbeelin haddaba ereyga adkaysasho ama dulqaad ee ku qoran aayaddii koowaad iyo kan kale ee adkaysashada oo ku qoran aayaddii labaad waa isku macne dhibaatadu sida badan waxay qofka siisaa samir iyo adkaysasho rumaystayaashaas waxay ahaayeen kuwa diin lahaa oo waxay lahaayeen xeerar aad u badan iyo weliba macbud ay u tegi jireen inay ilaah ku caabudaan macbudkii herodos inkastoo aan ilaa iyo iminka la dhammayn waxaa la burburiyey toddobaatan sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa wuxuuna ahaa mid qurux badan oo la sharaxay inkastoo xeerdiimeed aan fara yareen halkaas uu ka socon jiray inkastoo sharciga iyo xeerarkaasi iyaga ah ilaah uu soo dejiyey haddana reer banu israa'iil caadooyin iyaga u gaar ah ayay ku darsadeen sharciga waxaa iminka laga doonayaa inay u fiirsadaan ciise waayo wax waliba isagay ku dhan yihiin masiixa ayaa beddelay xeerdiimeedkii ka socday macbudka waxaa masiixu uu leeyahay ii kaalaya kulligiin kuwiinna howshaysan oo culaabaysanow wuxuuna qoruhu iminka la hadlayaa cibraaniyada oo sharciga iyo xeerarka waxaa ka fudud buu leeyahay kan kaamilaya qorniinka oo ah masiixa wuxuuna leeyahay haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geesta ahaa oo dembiilayaasha inaydnaan daalin oo aanay nafihiinna itaalbeelin masiixu wuxuu u adkaystay silac waliba iyo rafaad waliba wuxuuna muujiyey dulqaad waxaana bilowgii warqadda laynoogu sheegayaa waa markii aynu ka hadlaynay bini'aadamnimadiisa ah inuu waxyaalo badan ku dhibtooday markii uu dunidan joogay inkastoo weliba uu ahaa wiilkii ilaah wuxuuna jirkiisii aadmiga ahaa ka ogaaday sida aynu u itaal darannahay iyo jarribaadda ina qabsanaysa dhammaantayo habeen dambe ayaannu dhegaystayaal warqaddan khirada weyn leh horay idinku sii wadi doonnaa
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunagu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin